faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado dalad weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxmed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaato radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado maantana waxaa ugu dooroon wafdi ka socda beesha caalamka oo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ciidamada ammaanka puntland oo howlgallo ka fuliya deegaano ka tirsan gobollada bari iyo sanaag gudoomiye waaxeed ka tirsanaa waa guddoomiye waaxeed lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo ku wajahan magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle iyo dowladda soomaaliya oo shaacisay kiisas horleh oo cudurka covid nneteen intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon warka dahuree raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobylaatanka bisha tobanaad sanada labaatan labaatan iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaas oo fidsan warka waxaa soo saaray saaxiibkai haashim yare anigoo sharmaarka idinla socodsiin doonaa wafdi ka socda beesha caalamka ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug warbixinta warkan waxaa inoo sii ambaqaadaya waryahayga haashin cumar madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane cali daahir ciid ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kusoo dhoweeyey uu wafdi uu hogaaminayay wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swima oo qayb ka ahaayeen wafdiga wakiilada midooda afrika faransiiska medri iyo igad jamaal xaaji axmed wafdigan oo kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda galmudug ayaa waxaa safarkooda u diran yahay arrimaha doorashooyinka ammaanka iyo siyaasadda sidoo kale waxaa safarkooda qayb ka ah in caasimada galmudug ee dhuusamareeb laga hirgeliyo xarun weyn oo ay yeelanayaan u n-ka taas oo laga hagi doono howlaha horumarineed ee ay u n-ka ka wadaan guud ahaan galmudug
mahadsanid wariye haashim yare ciidamada badda ee b m b f ee maamulka puntland ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgal qorshaysan ka sameeyey xeebaha deegaano dhowr oo ka tirsan gobolada bari iyo sanaaga ciidanka badda ee puntland ayaa si gaar ah howlgalka uga fuliyey xeebta deegaanka warbad sanqalooc iyo beeraha hays jaanka ceelaayo iyo biicad oo dhammaantood ka wada tirsan gobolada bari iyo sanaag howlgalka ayaa ka dambeeyey kadib markii ay ciidamada heleen macluumaad la xiriira in dooyo hubwada ay dhaqdhaqaaq waa doomyo hubwada iyo dhaqdhaqaaq argagixiso uu ka jiro deegaanada howlgalka laga fuliyey saraakiisha hogaaminaysa ciidanka howlgalka sameeyey ayaa sheegay inay doonayaan sidii ay uga hortegi lahaayeen xeebaha puntland laga soo dejiyo hub sharci darra islamarkaana howlgalka uu sii socon doono ama kasii socon doono xeebaha iyo gudaha deegaanadaasi maalmo ka hor ay ahayd markii ciidanka b s f ee maamulka puntland howlgal ay ka sameeyeen xeebaha laasqori iyagoona kusoo qabtay dooni waa doonyo iyo saxiimado dhowra oo laga leeyahay waddanka yaban kooxaha hubaysan waa kooxo ku hubaysan bastoolada ayaa goor dhaweed xaafad ka tirsan degmada kaaxda ee gobolka banaadir waxa ay ku dileen gudoomiye waaxeed ka tirsana maamulka degmadaasi dad la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in gudoomiye waaxeedka la dilay xilli uu ku sugnaa waaxda shanaad ee siinka dheer isagoo u geeriyooday xabado lagu dhuftay iyadoo la sheegaya inay waa iyadoo la sheegayo inaysan la socon ilaalo marxuumka la dilay waxaa lagu magacaabi jiray ibraahim colow cali oo ahaa gudoomiye waaxeedka shanaad ee siinka dheer ee degmada kaxda ee gobolka banaadir waxaana goobta ka baxsaday raggii dilka ka dambeeyey sida caadada ahay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka degmada kaxda ayaa tegay goobta uu falku ka dhacay islamarkaana qaaday meydka marxuumka iyagoo howlgal ka wada waaxda shanaad ee siinka dheer weli ma jirto wax war oo ka soo baxay maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir oo ku saabsan dilkaasi hase yeeshee dilka ibraahim colow ayaa waxa uu ka mid noqonayaa dilal horey uga dhacay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh oo cudurka covid nneteen wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay dad cusub oo laga helay cudurka halista ee covid nneteen kadib markii lagu sameeyey baaritaano kala duwan warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ayay ku sheegtay in shantii maalinle lasoo dhaafay cudurka laga baaray laba kun afar boqol soddon iyo laba islamarkaana afartan iyo afar qof oo ka mida dadkaasi laga helay cudurka ayna galeen xaalad karantiila dhammaan dadka laga helay cudurka ayaa ku sugan deegaanada somalilan waxaana soddon iyo afar ka mid dadkaasi ay yihiin rag halka toban kalena ay yihiin dumar waxaana cudurka u geeriyooday laba qof uu ku dhacay sidoo kale wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in maalmaha maalmihii lasoo dhaafay cudurka halista ee covid nneteen ay ka bogsadeen sagaal iyo toban ruux oo horey looga helay cudurkaasi tirada guud dadka uu ku dhacay cudurka covid nneteen ayaa gaartay saddex kun sagaal boqol afartan iyo kow qof waxaana ka bogsaday saddex kun boqol sideetan iyo shan boqol sideetan iyo shan ruux islamarkaana gudaha soomaaliya ay ugu geeriyoodeen boqol iyo afar qof sidaa ay shaacisay wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka duhure raadiyaha cadaado siddeetan iyo sideed dhibic shan ayaad naga dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka magaalada dhuusamareebna aad nagala socotaan siddeetan iyo sideed dhibic ciber magaheertise madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa ku wajahan magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed iyo wafdigu hogaaminayo ayaa maanta ku wajahan magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle sida ay xaqiijiya ele lagu kalsoonaan karo waxa uu maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa nairobi kadib safar waa kadib markii safar muddo qaatay uu ugu maqnaa dalalka turkiga iyo imaaraadka carabta magaalada jowhar waxaa ka socda howlgal lagu waa lagu soo xulayo baarlamaanka labaad ee hirshabelle dhowaanna ay ka dhici doonto doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo tan madaxweynaha wararka ayaa sheegaya in shariif sheekh axmed uu qorsheynayo inuu sam- saameyn ku yeesho soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee hirshabelle siyaasiyiin ka soo jeeda hir hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku eedeynaya dowladda dhexe ee soomaaliya iyo guud waa in guud ahaan ay la wareegtay hanaanka dhismaha maamulka hirshabelle ciidamada maamulka somalilan ayaa xiray fanaan deegaanadaasi caanka ah kaasoo lagu magacaabi jiray qamar suugaani ciidamada booliiska somalilan ayaa magaalada burco waxa ay xabsiga dhigeen fanaanka caanka ee qamar suugaani kaasoo halkaasi gaaray fanaanka ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa ku sugnaa magaalada muqdisho isagoo bandhigyo dhowra ku qabtay hase yeeshee waxaa la xiray ama la xiray saacadihii ugu dambeeyey isagoo lagu xiray magaalada berbera ee maamulka somalilan laamaha amniga somalilan wax weli wax faahfaahina kamay bixin sababta ay u xireen fanaanka qamar suugaani hase yeeshee somalilan ayaa inta badan xirta dadka ka taga magaalada muqdisho iyadoo dhowaan ay xireen bilaal bilshaawi oo caan ka ahaa barta bil- barta bulshada ee tiktoka iminkana akhbaaraadka dibadda qaraxa simiidaamin ah ayaa lagu qaaday iskuul lagu barto diinta oo ku yaala dalka bakistan qaraxa ayaa ka dhacay iskuul diinta lagu barto oo ku yaala waqooyiga galbeed magaalada bashwaar ee bakistan sida ay xaqiijiyeen saraakiisha booliiska ugu yaraan toddoba qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen halka toddobaatan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa waxa uu ka dhacay masjidka sbin jamaad oo sidoo kale ah dugsi diimeed oo lagu talagalay caruurta maxalliga ah qaraxa ayaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa muuqaalo telefishinada laga soo qaaday goobta waa muuqaalo laga baahiyey telefishinada laga soo qaaday goobta qarax uu ka dhacay ayaa muujinaya burbar xoog leh oo soo gaaray gudaha hoolka weyn ee salaada ee masjidka iyadoo sid iyadoo iyadoo calaamado tilmaamaya saqafka iyo burburka daadsan dabaqa isagoo la hadlayay wariyaasha taliyaha booliiska magaalada bishwaara maxamed cali khan ayaa xaqiijiyay in toddoba dhimashoa iyo ugu yaraan toddobaatan iyo laba qof oo dhaawaca tani waxay dhacday sideedii iyo barkii subaxnimo carruurta waxay halkan ku akhrinayeen qur-aanka markaas ayaa qaraxu dhacay ayuu yiri taliyaha arrintan ayaa murugo badan ku abuuray dadka magaaladaasi bishwaara iyagoo sheegay inay aada uga xun yihiin falka dhacay ee lagu beegsaday dugsiga iyo masjidka halkaasi ku yaalay warkii duhur dhegaystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkii haashim yare anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doona amaana allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan